kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinbaa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno sanduuqa tobantaabo ee xarunta horumarinta qoyska guryo samo ee magaalada muqdisho oo wada qorshe ay dhallinyarada qaba baahiyaha gaarka ah ee ku nool magaalada muqdisho uga caawinayso dhismaha qoyskooda xarunta horumarinta qoyska ee guryo samo ee magaalada muqdisho waa xarun ay sanadkii laba kun lix iyo tobanka aasaaseen dhallinyaro isu tagtay oo ka shaqeeya caawinta dhallinyarada da'yarta ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho sanduuqa tobantaabo ee xarunta guryo samo waxaa madax ka ah doctor idil maxamed cabdiraxmaan waxay iga warantay sanduuqan iyo waxa loogu talagalay sanduuqa tobantaabo waa sanduuq mutadawacnimo loogu talagalay dhalinyarada soomaaliyeed in lagu caawiyo dhanka qoyska in qoysas loogu dhiso iyo in shaqo abuur loogu sameeyo labadaba marka sanduuqaas horta qorshihiisa soo socday ilaa iyo saddex sano ayaa hadda la daahfuray shaqada ugu horeysa oo la rabo in la qabtona waxay tahay in laisku guuriyo dhalinyaro soomaaliyeed oo qabo baahiyaha gaarka iyo sidoo kale in shaqo abuur loogu sameeyo waxaan aan hadda ka hadlayno waxawaaye wax qorshe hore u degnaa oo saddex sano ka hor la sameeyey tabantaabo macnaheedana waa taageerid oo kale ee u taagan tahay maadaama dhalinyaro la la garab istaagayo oo laga caawinayo in mustaqbalkooda noqdo mustaqbal qurux badan islamarkaana bulshada waxa kar u ah tabantaabo waa taageerid saasaa magacaas loogu dooray sanduuqa tabantaabo ayaa waxaa loo aasaasay in uu gacan ka siiyo dhalinyarada gaar ahaan kuwa guurdoonka ah ee aan haysan dhaqaale ay qoys ku dhisaan doctor idil ayaa sheegaysa in qorshahoodu yahay inay gacan ka siiyaan lamaano kasta oo dhallinyaro ah oo xarunta ugu yimaada gargaar balse ay mudnaan kala leeyihiin sanduuqa waxaa horta si gaar loogu talagalay dhalinyarada soomaaliyeed gebi ahaan laakiin waxaa hadda dayska koowaad loogu talagalay qoysasu kala leeyahay dayska koowaad waxaa iska leh dadka baahiyaha gaarka qabo dayska labaadna dhalinyarada inta kale ee soo horto waa la kala horeeyaa baahiyaha dadka way kala qabaan soo maahan marka fayska koowaada waxay leeyihiin dadka cuuryaamada fayska labaadna waa dhalinyarada inta kale soo horto dhalinyaradana waa lasii kala horeeyaa dadka aan shaqada haysanina ka horeeyo kadibna dadka shaqada haysto islamarkaa u baahan caawinaada doctor idil ayaan weydiiyey halka ay ka timaado lacagta lagu shubo sanduuqan ee lagu caawiyo dhalinyarada iyo sidoo kale qaabka loo maamulo lacagta waxay ka imaataa guud ahaan ummadda soomaaliyeed markii laga reebo dadka ajaanibka ah ama hay-adaha ajaanibka ah waxaa ugu talagalna ummadda soomaaliyeed inay iyaga dhexdood iscaawiyaan iyagoo gacan banaanka ka jirta ee soo geleyna dadka ugu badan oo lacagaha laga qaadaayona waa dhalinyaro maadaama sanduuqa ay leeyihiin dhalinyaro isla dhalinyaradaaseti inay isku caawiyaan waxaa kaloo ku xigoo dadka ganacsatada soomaaliyeed hay-adaha dooliga iyo culamaa udiinka iyo aqoonyahanada soomaaliyeed intaba qof walba intuu awoodo waayo marka marka waxaad ii sheegtaa sidee dadka sanduuqan lacagta ku biirinaya ee lacagta idin siinaya deeqda ah ama sadaqo miday doonto ahaatee sidee ugu dhiirigelisaan ama uga dhaadhicisaan inay sanduuqan lacag kusoo shubaan ama wax kusoo darsadaan soomaalida sidaa ku taqaani dabeecadda waxay leeyihiin oo haddii wanaag loo bilaabo inay wanaagaas isku garab istaagaan waana dad jecel inay istaageeraan anaga waxyaabaa ugu muhiimsan ee nagu yaqaanaan bulshada soomaaliyeed waxaa waaye in aan u istaagnay qoysaska soomaaliyeed dhisitaankooda inaan ka shaqeyno xaruntana ma ahan wax hadda la baranaayo oo bulshada hadda kusoo korortay oo hore u jirtay wax kale oo aan sameyno oo isleenahay ummadda waa waa lagu dhiirigeliyaa ma aha ma jiraan keliya waxaa sameynaa wacyigelin iyo inay tahay waxaan baahi taagan oo islamarkaana loo baahan yahay in wax laga qabto bilowga sanadka laba kun iyo labaatanka ayuu sanduuqani qorsheynayaa inuu shan qoys ka caawiyo dhismaha qoyskooda cusub kuwaasoo siday doctor idil sheegayso u badan dad qaba baahiyo gaara qorshaha waxaa noo qorsheysan shan qoys laakiin waxaa hadda noo qoran ilaa iyo toban qoysas toban dhalinyaro oo oo baahiyaha gaarka qabo waxaan rajeyneynaa marka haddii ay lacagta aan ugu talagalna ee noo gaarta in tobankaas qoys loo guuriyo inaan u guurino laakiin budgetkeena koowaad shan qoysaana ugu qoran calaa qoys waxaa ugu talagalna horta shan kun shanta kunna waxay kala tahay saddex kun oo shaqo abuur qofka loogu sameynaayo iyo laba kun oo xafladda arooskiis iyo wixii ku bixi lahaa loogu qabanaayo aqalkii reer ku degi lahaana waxaa laga yaabaa labadaas kun wixii aroos ka geli lahaa ama hadday aqal noqoto ama hadday xaflad aroos noqoto labadood kee ee qofkii u noqoto kaasa ku dadaalayna laakiin waxay u badan tahay in xafladda arooska ee tahay oo aqal uusa ku jirin marka ma kala dooransiinaysaan qoyska in labada kun aad ugu tala gasheen inaad xaflad ugu qabataan iyo inaad aqalkii ugu dhigtaan ay degi lahaayeen qoyska aada iyo aad ha sii ka maqan markaas ha sii ka maqan dhalinyarada qaaraa waxay haystaan aqalkii oo lacagtii arooska ku dhigan lahaayeen haysan dhalinyarada qaarna waxay haystaan lacagta arooska marka qofka asee ku xirantaa wixii ka maqan in arooska aseeka la siiyo islamarkaana shaqo abuur loogu sameeyo inta kale wiil hadduu naasa yahay oo kale waa inuu haysto gabadha uu guursan lahaa anaga gabadha ma u keeneyno wiilkana gabadha uma keeneyno gabadha miin uma keeneyno laakiin dad iswato oo diyaarsan oo israbay oo reerkoodina ay og yihiin waa dadka isku guurinayo samiire maxamed cali waa gabar aragga naafo ka ah oo ku nool magaalada muqdisho waxa ay ka mid tahay dhallinyarada ku jira diiwaanka lamaanayaasha uu sanduuqa tabantaaba wado inuu ka saaciido kharashka guurkooda waxay iga warantay siday uga mid noqotay dadka ku jira liiskan waxaa uga mid noqday waxaa waxaa loo soo gudbiyey asxaab aan hooda xiriirnaa loo soo gudbiyey marka waxaa layidhi barnaamijkaas jiro marka cid ka qayb qaadanaysa marka waxay igu dhaheen barnaamijkaas oo kolowaas guurisma ee wadaa ma ka qayb galaysa waxaa waxaan kuyi waa ka qayb galaa marka aniga iyo qofka asaysana labadana waxaa layidhi magacyadii nambarkiina soo gudbiya sidaa magacaas gudbiyi nambarka maxaa lagugu soo bandhiga adiga oo lagu yiri lagu yiri barnaamijkaasaa jira ma ka qayb galaysaa maxaa lagu soo doontay waxaa micnaha dad dadka waxaa loo soo doontay dadka baahiyaa gaarka qabaa micnaha waxaa loo facebooka waa la dhigaa la marka marka adiga baahida gaarkaad qabto waa noocee wallaahi aniga waa waxa ahay qof oo aragala bal waxaad ii sharaxdaa wiilkan aad haddii alla idmo aad jeceshahay inaad isguursataan bal qaabka aad ku wada xiriirteen iyo qaabka aad ku heshiiseen wallaahi kolley waa aaladahan aad ka faranay oo social media marka sidaan ku wada xiriirnay aad ku fahnay marka waxaan ku heshinay inaan ka qabgalna barnaamijkaas haddii ilaahay qabdalo inshaalla wiilka isaguna ma baahi gaara buu qabaa maya maya maya dadkan caadiga oo indhaqabayaasha kamid yihi waa garta baahi kaloo gaarana ma qabo maya maya maya marka waxaad ii sheegtaa qaabka aad isku fahanteen iyo shabakadaha bulshada aad ka wada xiriirteen ma ka warqabaa isaga inaad baahi gaara leedahay ha aada iyo aada wala socdaa inaa aragti naafo ka ahay wayna ogsooyin wayna ku qanacsan waxaa ku yijina inaa isguursano aan ku faa'iidaysanadadkaan lasoo bandhigay ana soo bandhigeen dadkan dhalinyarada ay kalkaano samiiro dhinaca kale waxa ay sheegaysaa inaanay horay u maqlin islamarkaana aanay filaynin inay jiri karto fursaddan loogu soo bandhigay in ay kaga mid noqoto dhalinyarada loo fududaynayo dhismaha reerkooda walaa horta arrin oo hore a u maqlay maahan oo soomaaliya ugu maqlay waa iga cusub tahay waan farxsana waan soo dhaweynaa dhalinyaradan iskaxilkaantayna way ku mahadsan yihiin sida dadka ay uhiirajinayaan oo ay haddana guurkamiya kuma koobna waxaa layidhi qofka markii loo guuriyo haba abuura shaqo marka intaasaaba maasha allah axmed xasan waa wiil dhallinyaro ah oo aragga naafo ka ah waxa uu horjooga u yahay dhallinyarada liiskooda loo gudbiyey xarunta guryasamo sanduuqiisa toban taabo dhalinyaro naga mid ah waa ku jirta arrin barnaamijkaas guryasamo maadaama ay yihiin dad isku xilsaaray inay maxaa layidhahdaa barnaamijyo khayri ay qabtaan ayna sheegeen inay boqol qof oo soomaaliya oo dhalinyaro ay isku guurinayaan marka sidaas darteed arrintaas waa ay noo soo bandhigeen annagana waan ka ogolaanay dhalinyaro marka ilaa tobaneye ku dhawaad ah baa hadda qayb ka ah oo rajeynayna ina insha allahu ay ka faa'idaystaan fursadaas ilaa toddoba qof oo nor gudbinay saddex qofna maxaa la roseskooda yaa yaa socda oo marajeynaya dhawaan ayaga naga ogolaadaan laakiin riski rasmi toddoba qof ay naga ogolaadeen toddobada qof waa dad dhammaantood aragala oo dhalinyaro ah ruux dhalinyarada kolley haduu waa dad wax fartay intooda badan oo aqoon-yahano ah awoodana inay maratay ruux dhigooga ah oo dhalinyaro oo gabar ah inay ama wiil ah ay sheekawadaad la sameeyaan ayna ku qanciyaan maxaa la yidhaha baahidooda guur ayagoo aan ka qarneynin baahidooda arag la-aanta marka wiilal waxaa jiro gabdho keensaday iyo gabdho wiilal keensaday oo ruuxa araggala ruuxa u watana uu yahay ruux asigana lixaadkiisa qabo oo aan sidiisoo kale aan ahayn mana ahan ruux loo doonay oo ama gurisamo ay u raadisay ama anagoo aan u raadinay ruux walbaba ruux isaga ay soo jeclaadeen isku qanacsan yihiin uu yahay marka ay go-aansadeen inay isguursadaan barnaamijkana ay iskula biiraan intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaanu kusoo qaadannay qorshaha sanduuqa tobantaabo ee xarunta horumarinta qoyska ee guryasamo ee magaalada muqdisho ay dhallinyarada aragga naafada ka ah uga caawinayso guurkooda inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo